Culummada gacanta ku haysta dhismaha masjidka Jaamac oo ku yaala magaalada Kurceel ee gobolka Galgaduud ayaa codsaday in laga qayb qaato dhismaha masjidka. Dhismaha masjidkan ayaa waxaa bilaabay guddiga masjidka, culimada iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada. Qaar ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidkan ayaa ummadda Soomaaliyeed ka codsaday in laga qayb qaato dhismaha masjidka.
inaan dadka muxsiniinta oo ilaahay wax siiyey aan codsi u dirsanno codsigaas waxaan ku bilaabaynaa marka ugu horeysa kambaniyaasha iyo sharikaadka deegaanka ka howlgala ama ku ganacsama ku ganacsada een, ama a- ku adeeg ka fuliya ayaan rabnaa galabta codsiga innaga ugu horeyda si naxariis leh inaan u codsanno inay masaajidka nala gebagabeeyaan oo nala dhammaystiraan kambaniyaashaas ama shirkadahaas sida ninka la yiraahdo dahabshiil group amal group berimari bange eh, hormuud ayaan codsigaas u soo jeedinaynaa maadaama ay deegaanka nala degan yihiin een, masaajidkuna uu xaq ku leeyahay daris leeyihiin codsiyaashaasaan u dirsanaynaa waxaan codsanaynaa marka codsiga naga haddii uu gaaro insha allah inay si fiican noogu soo jawaabaan ilaahay iidankiis wixii aad masaajidka ku bixidaanna meel cilaa inkama aadin waxaan rajaynaynaa naftiinna iyo maalkiinnaba ilaahay inuu maaragtay ku xifdiyo wixiinnana ilaahay ku barakeeyo waa masjidka weyn ee Gurcaal oo dhismihiisa uu socdo muddo sanad iyo bilo yar ah masjidkan oo ah masaajid aad qarash qarash aad u badan oo ku baxayo dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah meel kastay joogaan gaar ahaan dadka ka soo jeeda deegaankan ee ganacsatada ah ama dalka dibadiisa ku sugan ama jaaliyadaha ah oo meelaha ganacsiga u jira iyo kuwa ganacsiga haysta intaba muqdisho kuwa jooga meel kastoy joogaan dadka deegaanka ka soo jeeda si gaar ah iyo dhammaan dadka muxsiniinta ah meel kastoy joogaan waxaan si naxariis leh uga codsanaynaa inay nolol dhammaystiraan masjidka oo shaqadiisu ay gabagaba ku dhowdahay welina waxaa weeyaan uu u dhiman yahay qarash aada u fara badan oo daaqadaha iyo albaabaha wa- lacaga ka dhiman wax waa la helay qayb ka mid a lacaga loo helay qaybna way dhiman tahay waxaa dhiman oo hadda lagu leeyahay lacag dayn ah oo jaay iyo ciid ay ka mid tahay alaabo kaloo lasoo qaada lagu leeyahay waxna waa dhiman yihiin shaqadiina way socotaa oo markay u yaraato laba bilood ama saddex bilood oo kale shaqo soconayso toos ayaa socotaa dhammaantiin dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed soomaaliyeed gaar ahaan dadka deegaanka ka soo jeeda galmudug ka soo jeeda gaar ahaan gurcaal ka soo jeeda qole kasta ee fariintaasi soo gaarto waxaan ka codsanaynaa inay kala qayb qaataan masaajidka nolol dhammaystiraan Bulshada ku nool magaalada Kurceel ee gobolka Galgaduud ayaa baahi badan u qabay masjid ay ku cibaadaystaan.